بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Eh, ilaahay baan mahadinaynaa awalan mahad aan la soo koobi karin ilaahayga nimcooyinkiisa nagu bannaystay tan islaamnimadana ay ugu weyn tahay ilaahay baan ku mahadinaynaa teeda kale inshaa allah dadkan meesha ku xoraysan ee ehelka ah ee xoogaa shaqaaqada yar ee kala dhex taallay ee ilaahay xalkeediina hadda keenay ilaahay baan ugu mahadinaynaa iidana siday walaayadii iyo walaalaha hadliba noo sheegeen waxaa meeshaan isku haystay lama jifo oo diris oo walaalo ah geel jacelna ka wada tirsan waa xaaji saale caluuf waxayna isku haysteen meel yaroo meeshaan aho biyo mar ah oo magaceeda la yidhaahdo biyo guur iyo ruungodana haddii ayaga dhexdooda loo saxil saaray oo ka heshiiy la yidhin xoogaa ka coslaatay markii ayaga isqaban waayeenna ku wareejiyeen walaayada islaamka ee gobolka hiiraan ayadana go-aanka soo saartay go-aankiina noo akhrisay annagana waa qaadanay waana ku qanacnay ilaahay baan mahadinaynaa awalan iyo marka dambeba awal iyo aqrib ilaahay isagaa mahadsan falilaahi alxamdu marka wixii meesha ka soo baxay oo go-aan lagu gaaray inay anaga xaggayna ka fulaana diyaaran u nahay waana qaadanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم أما بعد يا أخوتي في الله waxaan meeshan u nimiday shaqaaqadaas yar oo labadaas beelood saaxiibkaysii hor uu sheegay dhexdooda ah tiina waa naga dhammaatay waxaan mahadinaynaa ilaahay taasi oo ahayd beero yar oo geedale iyo meel yar oo tacban beerihii iyo wixiina waan ku heshiin wayna annagu markii nala siiyey in aan wada hadalno wada hadal ka bacdi waxaan go-aansanay in aan iskaga wareejino wilaayada islaamka gobolka hiiraan ka bacdi wilaayadana waxay noo soo saartay xukun xukunkaas oon ku qanacsannahay anna raalli ka nahay anna ku shaqaynayno wabillaahi towfiiq bismi illaah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ilaahaa ku mahadsan oo intaa intaanu muslimiinna musaalaxa u timidi oo musaalaxadeedana annagana aan qaadanay oo walaayada noogu timidi gobolka hiiraan waa mahadsan yihiin ilaahaa ku mahadsan annagana intaas aad baan ugu faraxsannahay meeshaanu lamadan beelood oo isku qartabeen ee caradan waa caradii oon ku dhaqmi jirnay ee angiriisaan kula soo dagaalanay odayaashahaynay naga waaweyneedi waxay kula soo dagaalameen angiriis waxay kula soo dagaalameen talyaani ee lamadan beelood kama dhicin weligood xurgufo oo lasugu imaada kama dhicin maanta ee hadday wax soo kala dhex galeen ilaahaa ku mahadsan inay walaalaheena noo soo gurmado oo inu isku hay keento oo meeshaan dooro aan ku galno oo intaasoo maalmood noola wacdiyo oo intaasoo maalmood iskuhayla dhiibo oo wada hadal la dhahaa oo hadalkii meel aan iskula keeni wayni sidaas darteed aan handeli ugu wareejinay ee guddiga masaalaxada ay noo soo dirtay walaayada hiiraan iyo haddan ee, nimanka walaayada oo muxaafadaha oo degmada show handeli oo inoo soo go-aamiyeen inay masaalaxadii u ay keeneen horta waa qaadanay boqolkiiba boqol aan qaadanay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa oo inay tanoo kale mar kale aynagu soo laabanin oo ilaahay as noo keenin meeshaan oo abusubeeri aan baycad kula galnay oo ogaaskayna aan ku duubnay ogaaska beesha geel jecel aan ku duubnay inay mar kale ay khilaafaad aan iska imaanin oo wax amnigayna oo haddaan he qalqal gelinaayo oo annaga meesha waxaan difaac gaalaan ku jirnaa wax oo ammaankayna qalqal geliyo inas mar kale ilaahay na tusin iyo walax beer muslim oodka qaadayo iyo walax oo beer muslim gubaaya inuu ilaahay mar kale asna tusin oo ammaankayna maanta as ilaahay as sugo annaguna asna sugo diinta islaamkana as ilaahay nagu tuso qabiilaadda waxaan nahay beel oo haddaan laandheer ah oo islaamka raayda tawxiidka ku hoos nool oo baycad abu subayr la gashay oo abu cubayd la gashay oo baycadda cusboonaysay oo annaga dhammaan dhammaantayn aan nahay maanta dad mudawciin ah oo walaayada garabba taagan aan nahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu maanta ka bacdi nagu soo celinin oo wixii islaamka dhibaya oo beeshana waxyeelaynaya oo ilaahay naga qabta ee, waana ku qanacsannahay xukunka ay keeneen ee, nimanka walaayada islaamka ka socdo oon u dhiibnay wixii xukun hoykanayna waa ku qanacsannahay wabilaahi towfiiq بسم الله به نستعين وأمور الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم نبضوننا iyo akhyaarta waxii ay dhaheen horta la qabaa wax ka duuna sheegaa male wax ka duuna sheegaa male nabadoonnada iyo akhyaarta qodobadii ay ku hadleenay aan horta isla qabnaa waa jirtaa in laisqabsaday oo deegaankaas dadkaas walaalaha wada dhashay marna aan kala maarmin anna kala maarmi doonin inay isqabsadeen waa jirtaa in lasu keenoo la hadashay waa jirtaa inay isfahmi waayeen waa jirtaa inay haddina ay ku heshiiyeen labadii beelood in hadday isfahmi waayeen inay walaayada islaamiga eh, nabadoonnada ka socda ama maxaa ku shaa wakiilada ka socda ay ku wareejiyaan kuna qancaan wixii ka soo baxaana iyadana way ku heshiiyeen annagoo heshiis aan wareejinnay haddana wixii ka soo baxay waa ku qanacsannahay waana ku qanacsanaan doonaa go-aankaas walaayada ka soo baxay waana ku qanacsannahay kii damba soo baxana waan ku qanacsannahay insha allahu tacaala